wararka ka imaanaya magaalada xarardheere ayaa waxa ay sheegayaan in xalay uu degay halkaasi markab ku dhowaad laba sano iyo bar ku xirnaa oo ay haysteen burcadbadeed markabkan oo lagu magacaabi jiray albeedo ayaa waxaa laga leeyahay dalka maleeshiya waxaana la sheegay inuu degay kadib markii dabeyle xoogani ay ku kaceen sidoo kalena ay biyo soo galeen markabka koob iyo toban qof ayaa la sheegay in lala yahay haaruun macruuf ayaa khadka teleefoonka ee xaradheere waxa uu kula xiriiray mid ka mid a dadka deegaanka halkaasi wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen xalay saddex saac camal abaarihii markuu aadin ayuu degay
maxaa ku dhacay markabka uu degay duufaan duufaan aad u daran ayaa socotay oo ku dhufatay markabka markabkuna waxa waaye wa- markabka in muddaa ku xirnaa me- markab in muddaa ku xiran u ahaa meesha marka dabaydihii ku dhufanayay ayaa hadda loo sababeynaya waxaa hadda keenay waa gartay dabayluhu marka miyay gadiyeen markabka mise biyo ayaa soo galay biyihii baa dejiyey marka biyaha meel ay ka galeen had ilaa hadda lama yaqaan laakiin markabku sidii u taagnaa biyaha ku dhufta dabaylaha ku kacay kabacdina barbar yani dhinaca ayuu u dhacay waa gartay imise qofaa wax ku noqotay wallaa hadda niyo wax hadda kooban oo hadda cad oo hadda la ogaan karo ma jiraan kulley waxa waaye dadkii meesha saarnaa markabka saarnaa waxna waa la helay oo waa lasoo badbaadiyey waxna waa la leeyahay laakiin ilaa hadda weli raggii caawinaya oo badda ka raadinaya weli badday ku dhex jiraan ka dhex ka raadinayaan mana cadda ilaa hadda inta maqana ku jirta oo gudaha ku maqan laakiin intii badnaad kulley waa lasoo badbaadiyey imise qofaa la badbaadiyey ilaa waxaa lasoo badbaadiyey toddoba qof allaa hadda toddoba qof allaa lasoo badbaadiyey hadda imisaa lala yahay oo maqan iyo koobana marka kaleba waxa waaye dadka sidii sheegayaan tirsa cad oo oo cayiman oo hadda lagu yahay ma ku saarnay dhowr iyo toban hadda maqanaa laleeyahay waa gartay waxaad iiga sheekaysaa markabku xeebta inteeba u jiray ilaa shan iyo toban meel camal meelahaas u jiray shan iyo tobanna meel camal oo gudaha badda u jiray markabku cillad isaga uu qabay miyaa jirta kasokow biyaha soo gala iyo dabaysha cilada uu qabay kulley waa ma aqaani cilada uu qabay waa jirtaa oo macnaha cilada markabku markab hadda socdo ma ahayno markab kulley in muddaa meesha ku xirnaa ayuu ahaa oo waqti badan meesha een, ku xirnaa dadku waxay u sababeynayaan marka waxay leeyihiin een, culayska ayaa dhinac uga batay wixii saarnaa midna waxay leeyihiin ba- ba- biyihii ku dhufanayay oo markabku uu ku jira ayaa ayaa nabad u yeelay oo baktay kabacdina biyihii halka kasoo galeen mid ka mid a dadka degan magaalada xaradheere ayuu kaasi ahaa wuxuu khadka teleefoonka ugu warramayay haaruun macruuf colombo